إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد باب التكبير في العينين لا بقول يكوب يكونتون هدين الدبق يرى النقنة آخر كيسة أما ما يقرأ في الأضحى والفطر باب كحديث كوري الشيء يي مكحول باوحل أخبرني أبو عائشة وجريس لأبي هريرة من أبي هريرة لفدي تريبها oo markaa mawlu ahaa marwaan baa xoreeyey marka way isku khilaafaan ama waxay leeyihiin waa majhuul saa daraaddeed baa sababtiisa culimmada qaarkood ay xadiidka u daciifiyeen abu caaisha rag kaloo la yidhaahdaa jira saa daraaddeed baa ugu qayday jaliisun liabi hurayra kaas waa mid ninka la yidhaahdo isaga saciid ibnu alcaas waxaynu soo tilmaannay isagoo sagaal jira inuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam idan asxaabtii yaryarayd baa loo tixgeliyaa laakiin cumar iyo rag kaleu wax ka wariyaa nebiga waxba kama warinin waxa uu ahaa cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu usradiisa iyo qoyskiisu ahaa saa daraaddeed cumaan cuhmaan baa soo koriyey aabbihiina beder buu caliy bnu abi aalib ayaa isagoo gaala dilay kuufo ayuu cuhmaan madax uga dhig muddo dheer madax ka ahaa mucaawiyana dhowr jeer buu madiine madax uga dhigay waxau ahaa nin aada iyo aad u deeq iyo geesinimo badan raggii waxyiga qorayay ayuu ka mid ahaa saciid ibnulcaas nebiga ayuu aada ugu lahjad egaa una garh egaa bay yidhaahdaan sidaa daraaddeed zayd ibnu haabit iyo way ibnu kacb iyo ahlulqur'aanka raggii la qori jiray buu ahaa reer bani umaya buu ka tirsanaa dabcan dagaalkii dhex maray cali iyo mucaawiye raggii aan ka qayb gelin buu ahaa ee ka hadhay mucaawiye wakhtigan uu madaxda u noqonayaana waa markii fitankaasi ay qaboobeen ay istaageen abi muusa iyoiyo xudayfa wakhtiga uu su-aalahan weydiinaya maadaama isagoo asxaabta ka warinayay muran baa ka yimi allahu akbaraha la xidhiidha xagga ciidda markaasaa wuu su-aalayoo wuxuu uhi kayfa kaana rasuulu llahi yukabiru fi ladxaa waalfitr nebigu sidee buu u kibaaran jiro allahu akbar odhan jiray labadaa ciidood faqaala abuu muusa baa wuxuu uhi waa saxaabigii reer yamaneed abi muusa alashcari kaana yukabiru arbacan afar jeer buu allahu akbar odhan jiray buu nebigu yihi ayuu nebigu samayn jiray allahu akbar buu odhan jiray midi waa takbiirta xidhashada iyo saddex ka dambeeya takbiirahu cala aljanaaza ka takbiirihi cala aljanaaza siduu janaasada afar ugu yidhaahdo oo kale ayuu ciiddana afar jeer unbuu odhan jiray buu marka waa tashbiih weeye faqaala xudayfatu baa wuxuu yihi sadaqa run buu sheegay abuu muusa run buu sheegay markaa xudayfana wuu rumeeyey inuu afartaasun odhan jiray fa qaala abuu muusa wuxuu yihi kadalika kuntu aniguna sidaasun baan ahaa ukabiru fi lbasra markaan basro joogayna afartaasun baan allahu akbar odhan jiray xayu kuntu calayhim markii aan madaxda ka ahaa wa qaala abu caaishato ninka aynu sheegnay waxa ihi wa ana xaadirun saciida bna alcaas baan goobjoog u ahaa marka waxaynu soo kordhinay ama xadiidka inooga muuqday inay jawaabta ku bixiyeen allahu akbar buu odhan jiray afar jeer nebigu ciidda qolyaha qaarkood waxay markaas waa axaadiidtii dee horeynu soo sheegnay dhowr iyo toban qowl inay ku jiraan inta allahu akbarooda la odhanayo laakiin sida culimmadu u badan yihiin axaadiidta saxiixiina u badan tahay kuwa kala midba muxuun bay kaga jawaabeene waxa weeye ta hore oo toddoba ah iyo ta dambe oo shan ah xadiidka ku xiga ama baabka ku xiga isagana cumar binu khadaab wuxuu weydiiyey abawaaqid alleyt maada kaana yaqra'u bihi rasuulu llahi fi ladxaa walfidri labadan ciidood muxuu nebigu ku akhrii jiray markaa wuu u sheego dee qaaf iyo iqtarabat buu markaa waxay isweydiin laha cumar bnu khadaab miyay ka qarsoontay inuu ogaado rasuulku sala allahu calayhi wasalam ciidaha suuradaha uu akhri jiray ilaa cumarna waa la ogyahayoo dee culimadii asxaabta ayuu ka mid ahaa marka waxay idhaahdaan dee abwaaqid ninkan la yidhaahdo alleyt laba asxaabi baa abwaaqid la odhan jire ninkani waa ninka isagu bukhaari uu ku tilmaamay in la odhan jiray alxaari magaciisa isaga laftiisu asxaabtii qudamada ayada horreysay buu ka mid aha bederna waa ka qayb galay fatxu makana wuu ka qayb galay labadii dagaale taariikhiga ahaa berdo laakiin cumar kama cilmi badnayn laakiin waxaa u su-aalayaa bay idhaah si uu dadka ugu caddeeyo oo ninkan jawaabta wuxuu uga keenayaa si ay dadku u ogaadaan ayuunbuu uga jeedaa mooyaane cumar kama qarsoomayso labadaa arrimood baynu baraarujin lahayn oo aynu dib ugu noqonnay aynu ka soo yaro degdegnay waxaynu maraynay xadiidka caaisha iyo salaaddii sidii loo tukanayay istisqaa can caaisha salaaddii roobdoonka can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi shaka nnaasu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam dadku nebigay uga cawdeen quxuudalmadari madarkii oo yaraabay quray qaxdi waa abaar madarkiibaa abaar noqday macnaha joogsaday oo abaar baa dhacday fa amara bimimbarin fawudica lahu fi lmusallaa mimbar buu amar ku bixiyey nebigu waxaa loo dhigay meeshii ciidda lagu tukanayay wawacada annaasa yowman yakhrujuuna fiihi dadkana wuxuu u ballanqaaday maalin ay bannaanka u soo baxaan qaala caaishatu waxay tidhi fakharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu soo baxay xiina badaa markuu soo muuqday xaajibu shams qoraxda qarkeedii faqacadda cala lmimbari buu ku fadhiistay dabcan markuu soo baxay dee dhulkii uu ka soo go-ay qoraxdii ay dhulka ka soo gooday mimbarkuu fuulay markay qoraxdii dhulka ka soo dhammaatay kadib fakabara waxamid allaha waathnaa calayhi uma qaala marka intuu mimbarkii fuulay buu ilaahay u mahadnaqay subxaanahu wa tacaala waa ammaanay wixii ehelu ahaa buu ku ammaanay waa khudbaddii waxaanu nebigu yidhi innakum idinku shakawtum jadba diyaarikum waxa aa iiga cabateen ama aa ka cabateen jadba diyaarikum guryihiinna abaar abaarnimadii guryihii iyo deegaamadii oo abaar noqday waistikhaara almatari iyo roobkiioo kadib dhacay can ibbaani zamaanihi wakhtigiisii cankum xaggiinna wakhtigiisii oo roobkiina kadib dhacay waa zamankii ibaankii waa israacayaanuun can ibbaani zamaani wakhtigiisiibuu roobkiina kadib dhacay ta'ahara cankum xaggiinniibuu kadib dhacay macnaha waqad amarakum allahu caza wajal ilaahayna waxau idin faray an tadcuuhu inaad baridaan wawacadakum wuxuu idin ballan qaaday an yastajiiba lakum inuu idin aqbalo oo idin jawaabi doono biqowlihi tacaala waإida sa'alaka cibaadii canii fainii cafwa udcuunii astajib lakum udcuunii astajib lakum amar buu ilaahay bixiyey in la baryo waxaanu ballan qaaday inuu aqbalayo marka uma qaala nebigu wuxu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin u ducaynaya الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد إلهي وحضان سمايا اللهم أنت الله إلهي وأدو وحتى إله كلي إلا عابدي لا إله إلا أنت الغني كي كافتان بأتي ونحن الفقراء أنقنا أدق أيان كوبهن أنزل علينا الغيث إلهي ربك النوس ودج واجعل وحد كدك ما أنزلت لنا wixii aada noo soo dejiso quwatan awood wa balaaqan iyo gaadhsiin ilaa xiinin ilaa aan wakhti gaadhno ilaahay oo ilaa waktiga dee aada noogu tala gashay aan- midaanu ku noolaano balaaq yubaliqunaa ilaa xiin uma rafaca yadayhi gacmuhu kor u qaaday falam yazal fi rafci koruqaadkii muu daynin xataa badaa jeeruu muuqday bayaadu ibtayhi labadiisa kilinkila cadaankooda uma xawala wuxuu rogay ilanaasi dadka dahrahu dhabarkiisuu sii jeediyey qibladiina waa qaabilay wa qalaba aw xawala wuxuu rogay ridaahu go-iisii wahuwa raaficun yadayh intaa gacmihiisu kor u qaadaya uma aqbala cala annaas dadkiibuu ku soo jeedsaday wa nasala wuu soo degoo mimbarkiibuu ka soo degay fasallaa rakcatayni laba ragcadood buu tukiyey faansha'a allaahu saxaaba ilaahay baa dariir- daruur buu alla soo curiyey faracadat way onkoday wabaraqat way hillaacday uma andarat biidni illaah ilaahay oggolaanshihiisa ayay ku daaday falam ya'ti ma imanin masjidahu masaajidkiisii ma soo gaadhin nebigu calayhi salaatu wasalaam ila bannaankuu ku tukanaye xataa saalat isuyuul ilaa ay rogmadeen daadadku masaajidkiiba intaan la soo gaadhin baa daadkii rogmaday waa mucjisaadkiisa ducada markiiba looga jawaabi jiray falamaa ra'aa markuu arkay surcatahum ila alkin iyagoo u degdegaya kinniga alkinnu waa meesha dugsiga ah waa dugsiga iyo xaafadaha iyo guryaha ayaa markiiba loo tartamay daxika wuu qoslay xataa badat nawaajidu ilaa gowsihiisi ay muuqdeen faqaala waxa uu ihi ashhadu waxaan caddayn oon qiraya ana allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay inuu wax walba karayo wa annii cabdullaahi wa rasuuluh aniguna inaan rasuulkiisii iyo addoonkiisii ahay macnaheedu waxa weeye cidda cusrumaynaysa anigaaba ugu horeynaya wuxuu ilaahay ii bullan- ballan qaadayna wuu hirgeliyey oo inuu ducada deg deg iga aqbalo ilaahayna inaanay waxba ku adkaan baan qirayaaoo abaar ilbiriqsi barwaaqa ka dambaysay baa la arkay marka waa mahadnaq awoodda ilaahay uu qirayo isagoo isrumaynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam insaankiina inuu sina kumaroono yahay ayuu nebigu ku qoslay roobna wuu doonayay kana roor roobkii uu doonayey ayuu ka sii roorayba markaa wuxuu noqday labadii xaalo midaan u adkaysanayninba waxa uu ihi abu daawuud ahlulmadiinati yaqra'uun waxay akhriyayaan maliki yowmi اddiin waana hada alxadiida xujatu lahum xadiidkanina daliil buu u yahay maaliki iyo maliki labadaba dee way akhriyeen quraada sabcadii waa laba qiro oo sugan marka xadiidku maliki yowmiddiin buu leeyahay sidaasibaa ay ahay habkuu nebigu u tukaday calayhi salaatu wasalaam iyo ducadiisii iyo istisqaagiisii iyo sidii jawaabta markiiba dhaqso loo siiyey markaa dadku markay dulmiga ka baxaan ducadana badiyaan salaadana sidaa u ogaan ilaahay inuu dhaqso u waraabiyey sugaya can anasi qaala wuxuu ihi asaaba ahla almadiinati qaxbun abaar baa ku dhacday reer madiina calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama wakhtigii nebiga fabaynamaa huwa yakhdubunaa yowma jumuca kaa hore salaad buu ahaa kanna waa ducadii khudbadda waana dee qisooyinku way tacadudayaanoo mid iyo labiyo saddexba waa noqon karaan fabaynamaa huwa yakhdubunaa yowma jumuca isagoo maalin maalmaha ka mida jumco noo khudbaynaya id qaama rajulu faqaala yaa rasuula allah nin baa istaagoo yidhi rasuul allow halaka alkuraacu halaka ashaa'u waxaa halaagsamay kuraaci waa fardihii iyo gammaankii algammaan gammaanka kii la odhan jira fardihii way halaagsameenoo la fuulayay shaa'una waa adhigii adhigiina waa madhay fadcu llaaha an yasqiyanaa ilaahay waxaad noo baridaa inuuna waraabiyo famadda yadayhi wadacaa gacmuhunbuu kor u taago ya allah wuu bariyey qaala anasun baa waxau ihi waina asamaa cirkuna la milu zujaaja daruurta wuxuu yahay quraaradoo kale cirkuna sida uu u xaadhan yahay quraaradda sideeda u safaysan yahay fahaajad riix dabayl baa soo kacday lawaaqixa kuu ilaahay yidhi ee irmaanayn jiray cirka uma ansha'at saxaaba daruur yar bay soo kicisay walwalkii iyo neecawdii uma ijtamacat daruurtiibaa isu tagtay uma arsalat isamaau samadii waxay sii daysay cazaaliyaha naasaheedii cazaalida waxaa la idhaahdaa sibraarka afkiisan weyne saree wax lagu shuubo mooyaane qasabadaha yaryare hoose bikoogyada hoose u leeya sooma anaga biyaha laga shubo ee intoo saa loo yaro fura markuu nay yidhaahdo dee cagihii neefka ah neefkii laga saaray cagihiisi wey kuwaasuunbaa marna la xidhaa marna la furaa oo intoo saa loo yaro laabo la xidhaa marka casaalidu waa kuwa naasiheedii bay furtay fakharajnaa nakuudu lmaa masaajidkii waxaanu ka baxnay nakuudu lmaa anagoo biyo dhex qaadayna waa ducadii baa deg deg loo aqbalay deg deg baa loo tukaday waaba laga dareerayba qaala wuxuu uhi xataa ataynaa manaasilana ilaa anagu aanu xaafadaha iyagii tagnay falam yazal ilmadaru roobkii ismaba taaginba ila aljumucati اlukhraa ilaa jumcadii kale jumca ilaa jumca wuu soconayay faqaama ilayhi daalika arajul ninkaa isaga oo maalintii hore hadlay ayaa hadlay aw kayruhu ama qof kalaaba hadlay faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay ow tahadamat ilbuyuut dee guryii o dham way dumeen dergadihii toddobada cisho roobku u hayo way dumeen fadcu llaha an yaxbisa ilaahay noo bari inuu roobka naga joojiyo fatabasama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama uma qaal rasuulku intuu dhalla caddeeyey baa wuxuu idhi xawaalaynaa walaa calaynaa xawaalaynaa ilaahay hareeraha iyaga walaa calaynaa dushayada maya allaw dushayadun ka daayo hareeraha udu fa nadartu ila samaa'i ereygaa markuu yidhi baan eegay buuhi ana samada yatasacadu xawla almadiina cafwan fa nadartu ila asaxaaba ila asaxaab daruurtii baan eegay yatasacadu isaga oo ka gurmaya yatasadac yatasadac xawla almadiina madiina isagoo saa uga gurmaya macnaha daruurtii way heega dhacday hareerahay uga baydhay dadi yatasadacu xawla tasadacu waa dildilaaca hareerahay u dildilaacday heegadii iyo waqalkii dul taagnaa madiine ayaa hareeraha u dhaqaaqay kaannahu waxaa la moodaa ikliil cigaal baalkan cigaalku dhakada inteeda kalena wuu hayaa isaga iyo cumaamadiisu dee intaas dushuna way bannaantay sidii cigaalka dhakada u bannaanaan jirtay unbaa intii nagu toosnayd un ay u bannaanaatay xadiidkaasina dhowr arrimood buu inoo muujiyo ta u horeysaa waxa weeye hababka ilaahay roob loo weydiisan karo waxaa ka mida kayfiyaadka jumcada in ducada lagu daro sidaa nebigu ugu daray calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka faa'idaysanaynaa oo kale adaabta inay ka mid tahay marka roobku bato inaan la odhanin ilaahayow jooji sida ninkaas socodsaday asxaabigu laakiin adaabtu waxa weeyaan xawaalaynaa walaa calayna cala adiraabi waalaakaami wa butuuni alawdiya buuraha iyo dooxyada iyo daafaha ayaa la odhanaya dabageel jira lagu foororinna la odhan maayo say odhan jireen reer miyigu ku eedaamana la odhan maayo taasi waa isqancintii dadkeenna alamtara ku akhriyo ku eedaan iyo habaar kale toona ma jiree adaabta wanaagsane waxa weeye annagu ka dharagna ilaahayow ha joojinina hareeraha uungee adaabta fiicani waa sidaas ducada nebiga sida deg deg loogu aqbalayeyna waynu aragnay marka hadigii rasuulkee roobdoonka waa kaa can anasin annahu qaala fadakara naxwa buu sheegay qaala farafaca rasuulu llaahi yadayhi gacmihiisuu kor yeelay bixidaai weji wejiga iyada oo la simanoo aanu markaa foororinine gacmaha kor u jeediyey faqaala allaahuma asqina ilaahuna waraabi buu can cabdilaahi bni camr bni caash qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ida istasqa markuu roob weydiinayo nebigu qaala wuxuu odhan jiray allaahuma asqi cibaadaka wa bahaa'imak wanshur raxmataka waaxyii beladaka almayit waa hababka lagu ducaysanayo waaridkee saxiixee soo arooray xasanka ah allaahuma asqi cibaadak wa bahaa'imak ilaah addoommahaaga waraabi wa bahaa'imaka iyo xoolahaaga dadkana adaa leh duunyadana anaa leh ilaahu labadaba roobe u roobusho wanshur raxmatak naxariistaadana ilaahay u ballaari wa axyi baladaka almayt almayit dalkaaga dhintayna allow noolee dadka duunyada dalka intaba ilaahu roob u shub raxmaadkaaga sii sidaasuu nebigu odhanayay marka cibaadku waa addoomihii bani aadamka ahaa bahaa'imtuna waa xoolihii raxmadda waa garanno roobkii baa raxmaddii asal u a dalkiina wuu dhintaye abaar buu la dhintay ilaah u noolay marka siyaabaha kayf riwaayadaasina waxay noo tilmaantay habka loo ducaysanayo sidii hore iyo sidan wey dacooyinkaasoo la isu geeyey baa la akhriyaya halkaana waxaynu kaga baxnay salaadaha ilaahay loogu dhowaado balaayooyinkii marka ay dhacaan dee sida abaartii oo kale la tukanayo salaadihii marka balaayooyinku dhacaan la tukanaya waxaa ka mid a salaat alkusuuf aw alkhusuuf marka kaafkuna waa marka dayixu ay qoraxdu ay madoobaato khaduna waxa weeye khusuufkuna waa marka ay dayixu madoobaado kaafkuna waa qoraxda salaat lkusuuf habka uga hadlaya waxa weeye xukumkeeda iyo xikmaddeeda kayfiyada loo tukanayo axaadiidta soo arooray iyo sida ay isu khilkhilaafeen aadaabteeda iyo salaadaas macnaha wakhtiga kusuufkaasi dhaco aladabu maca alkusuuf waxyaabaha la qabanayo ee lala imanayo marka xukunka salaadani waa sunne ee waajib ma aha marka xikmadda la eegana nebigaa ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam oo cabsi waa takhwiif ayaa loo keenaa had iyo jeer dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka ilaahay u keenaa marka innagoo ilaahay baryayno le allow cabsidaa naga dulqaad oo aan ciqaab ka dhalanin cabsidaa daraaddeed baynu la tukanaynaa salaadan iyada ah allana waxau uhi wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa aayadaha ma soo dirno annagoo addoommaha cabsi gelinaynuun baanu soo dirnaa warasuulu sala allahu calayhi wasalam yusaxix mafaahiima annaas dadku aragtida qalloocatee dadkana wuu saxayey rasuulku aragtida qalloocan buu saxayey oo sidanoo kale dadku waxay aaminsanaayeen carabtu wakhtigaa markuu nin weyni dhasho ama dhinto in qoraxdiiyo dayixu madoobaadaan isagaa ka jawaaba xikmaddu inaanay taa ahayn laakiin ay tae addoommihiiba oo ilaahay cabsi gelinayo oo meerayaashii caalamkee habaysnaa markay wax iska bedelaan ayaa arrintanoo kale ay dhacdaa dhinaca loo cararayana fafiruu ila allah inii lakum minhu nadiirun mubiin ilaahay u carara isagunbaa laga cararaya lagu cararaya xikmadduna waa taa kayfiyada ama aadaabta aan idhaahno waxyaabaha la samaynayo xagga dambe ayaynu ku arki doonaayo waa in la toobad keeno dulmiga laga baxo sadaqada la badiyo addoommaha la xoreeyo istikfaarta towbadda arrimahaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha ilaahay loogu dhowaanayo iyo salaadiiba waxaa timi kayfiyada ama midhka kale isweydiintale waxa weeye axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhammaantood saxiixa ahee ka wada sugan khilaaf badan baa ka dhacay oo salaadan iyada ah habka loo tukanayo waxaynu arki doonaa iyada oo riwaayinka qaarkood ay sheegayaan laba ragcadood oo sunnaha oo kala inay tahy waa mid riwaayinka qaarkoodna waxay tilmaamayaan laba ragcadood oo mid waliba laba rukuucood leedahay riwaayo kale waxay tilmaamaysaa laba ragcadood oo mid waliba saddex rukuucood leedahay laba ragcadoodoo mid waliba afar rukuucood leedahay laba ragcadoodoo mid waliba shan rukuucood leedahay marka waa hal rukuuc laba saddex afar shan ayay ragcaddiiba gaadhay intaasoo riwaayo way ansixeen si ay u si kala xoog badan yihinba idan waxay culimmadu isweydiiyeen wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma hal dayax madoobaad lama sheegin ma hal mar bay qoraxdu madoobaatay mise laba jeer haddii la yidhaahdo mar wax ka badan ayay madoobaatay dee war ma jiro oo waa waxa la odhanayaa qisadu waxa dhacdadan ay ka warramaysaa dee midibo xaalad gaaray ka warramaysaa mar iyo laba iyo saddexba arrin dhacdayday ahayd oo hababkii uu nebigu u tukaday ayuunbaa ay ka warramaysaa salaadaasi maadaama ay tacaduday oo dhowr jeer ay ahayd qola saasay ku jawaabeen qolada kale ee shuyuukhdan aynu kutubtooda akhriyayna ee abi da-uud iyo sheekhan takhriijiye albani iyo aimo badaniba ay ka mid yihiina iyaguna waxa ay ku tegeen dariiqada jamaca ee isugeynta naska in la isugeeyo kumay tegine maslaku tarjiix bay raaceen laakiin may raacin maslaku ljamci in nusuusta lagu wada camal falo may raacin waxay raaceen maslaku tarjiix oo iyaga agtooda waxaa la qumanaatay qisadan inay hal marun dhacday oo aanay laba jeer dhicin maalintii inankii nebiga ibraahim uu dhintay ayuunba qoraxmadoobaadkani u dhacay bay leeyihin wakhtiyo kale u dhacay ma jiro hal mar kor haddii ay dhacday hal marna uu nebigu tukaday hal mar inuu shan jeer iskhilaafaa macquul maaha saa daraaddeed waxay qaateen axaadiidta saxiixaynku ay warinayaana aadka u xoog badan oo sheegaya salaadan inay tahay laba ragcadood oo mid waliba laba rukuucood leedahay iyo laba qiro ay leedahay sujuudu waa caynkoodii laakiin salaad waliba ragcad waliba waxay leedahay laba rukuucood iyo laba qiro ayay leedahay tarjiixaasay sameeyeen kuwaasay qaateen saa daraaddeed marka aada akhrido qaybta saxiixa wuxuu ka wada dhigayaa wixii ka badan labada rukuucood ama saddex afar shan inay shaad yihiin ama qalad yihiin ayaa maslagaasay mareen ama waddadaasay mareen waxaase ay ka warramayaan culimo aada u diraaseeyey oo kuwii hore iyo kuwa casrigaba loo falakiyiinta ahi inaan la odhan karaynin laba arrimood midna ta hore weeyaana khusuufka iyo kusuufku tobankaa sane nebigu madiine uu joogay calayhi salaatu wasalaam hal marun bay dhici karaan lama odhan karo bal daraasadda ay sameeyeen waxay ku ogaadeen in kusuufkuna uu dhici karo qoraxdu ay madoobaan karaysay tobankaa jeer sagaal jeer dayixuna afar iyo toban jeer marka saddex iyo labaatankaa jeer baa suuragal aha bay leeyihin falag ahaan marka la eego in qoraxda iyo dayixu ay madoobaadaan inkasta oo wakhtiyada la arkayo qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadkaas madiine laga arkaya uu ahaa wakhtiyo aan badnayn oo aan tobanka gaadhaynin inta kale ama wuxuu ahaa wakhti habeena buu dhacayaa ama wakhti meelaan madiine ku toosnayn buu ku beegnaa qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka sidaa daraaddeed dee tacadudkaasi wuu iman karaa min xayu lfalak dhinaca kale riwaayaadka marka la eega bay leeyihin kuma jirto riwaayo caddaynaysa in maalintuu ibraahim oo ina nebi maxamedi uu dhintay oo keliya unuu nebigu tukaday oo maalin kale aanu tukanin ee riwaayo sidaa caddaynayso anfiyeysaana ma jirto almuhim waa masaa'ilka ay ugu khilaaf iyo sharax badan yihiin culimmadu salaatulkusuuf iyo kayfiyaddeeda laakiin labadaa dariiqay kala mareen qisada ayaa dhowr jeer bay arrintu dhacday iyo waa hal maroo nusuusta kuwa xooga badan ee labada rukuucood sheegaya ayaa la qaadanaya saa daraaddeed marka aad macluumaadkaa hayso la yaabi maysid riwaayaadka soo socda isbedelaya can cubaydillaahi bni cumayr akhbaranii waxaa ii warramay buuhi man usadiqu ciddaan rumaysanayo wadanantu waxaanan u maleeyay annahu yuriidu caaisha caaisha iyo asma bintu abakar labaduba way warinayaan xadiidkan isaga ah qaala wuxuu yidhi kusifat ashamsu calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebigu uu noolaa qoraxdii baa mar la madoobeeyey faqaama الnabiyu salى اllahu عalayh wasalama qiyaama shadiida sala joog dheer ayuu nebigu istaagay yaquumu biاnnaas dadka ayuu isla taagay muddo dheer buu taagnaa uma yarkacu wuu rukuucaya uma yaquumu mar labaad bu haddana rukuucdii ka soo toosoo qur-aan badan buu akhriyey uma yarkacu haddana wuu rukuucay uma yaquumu haddana wuu istaagayaa mar saddexaad uma yarkacu wuu rukuucaya farakaca wuu farakaca markaasuu rukuucay rakcatayni farakaca rakcatayni buu tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam laba ragcadood fii kulli rakcatin alaau rakacaat ragcad kastaba waxaa ku jira saddex rukuucood yarkacu haaliata ta saddexaad buu rukuucay rukuucdii saddexaad uma intaa kadib yasjudu wuu sujuuday oo ragcaddii horaa sidaa ku dhammaatay labada ragcadood mid waliba saddex rukuucood bay leedahay xataa ina rijaalan ragga qaarkood yowmaidin maalintaa la yuqshaa calayhim waa la daboolayay mimaa qaama bihim sarajoogguu nebigu isla taagay oo dheeraa daraaddeed markuu sarajooggii dheereeyey qoraxduna way kululayd dadka qaarkood baa suuxay xataa ina sijaalalmaai wadaamo maa ah wadaamo wadaamo biyo ah xataa ina sijaala almaa wadaamo biyo ah sijaalku waa wadaanta latusabu calayhim waa lagu shubayay oo waxay u badan tahay inay dhaceenba dabeedna salaaddii sidaa kaga dhaceen suuxeen dadka qaarkood oo u naxay biyo ku shubayeen say isu lahayn nebiga ha ka hadhinoo xejista yaquulu waxa uu nebigu odhanayaa idaa rakaca markuu rukuuco allaahu akbar wa idaa rafaca markuu ka soo toosana sidii salaadda samica allaahu liman xamida ayuu odhanayaa xataa tajallat ishamsu ilaa qoraxda iftiintay uma qaala markaa nebigu waxau yidhi ina ashamsa waalqamar qoraxda iyo dayixu laa yankasifaani laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin walaa lixayaati qof dhimashadii iyo dhalashadii ama geeridii iyo noloshii walaakinahumaa aayataani min aayaati illaah waa laba calaamo calaamooyinka ilaaha waaweyn ka mida yukhawifu bihimaa cibaadah addoomihiisuu ilaahay ku cabsi gelinaya maadaama caalamkii wax iska bedeleen faidaa kusifaa marka la madoobeeyo fafsacuu ila asalaa salaada u degdega waxa uu ku leeyahay markaa sheekhan kala saaray saxiixun weeye xadiidku muslim baa wariyey laakiin qowluhu alaau rakacaat uu ku yihi shaadun weeye walmaxfuudu sidaa suganina waxa weeye rukuucaani kamaa fi saxiixayn wayati saxiixaynka sida ku sugan aanu qaadanay waa laba rukuucood riwaayada sheegaysa saddex rukuucood inay jiraan waa shaad buul macnaheedu waxa weeyaan kana iqa wariyey kana iqo laakiin waxaa sii iqo badan kuwa labada rukuucood warinaya baabu man qaala arbacu rakacaat culimada tidhi afar ragcadood weeye ama afar rukuucood weeye ayaynu iyagana arki doonaa can jaabir bni cabdilaahi qaala kusifat ishamsu calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam wa kaana dalika dhacdadaasi waxay dhacday fi lyowmi aladii maata fiihi ibraahim ibnu rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam inankii nebi maxamed ee ibraahim loodhan jira maariya alqibdiya ay u dhashay maalintuu dhintay isagoo yar faqaala annaasu dadkiibaa waxay yidhaahdeen inamaa kusifat waxaa loo madoobeeyey limowti ibraahiima ibnihi sala allahu calayhi wasalam ibraahim oo inankii nebiga ah ayaa dhintay faqaama naasu faqaamo nebiyu baa istaagay fasallaa binnaasi dadkii wuxuu tukiyey sita rakacaatin lix ragcadood oo fii arbaci sajadaad maca arbaci sajadaad afar sujuudood la socda waa tii hore kaleuno dee labada ragcadood afar sujuudood bay leeyihin labada ragcadood lix rukuucoodna way leeyihin marka haddaba muxuu sheeku u yidhi arbacu rakacaat muxuu yidhi dee waxa weeye qoladii awilaysay odhanaysay ama jawaabtii horunbuu la socdaayoo ah waa afar rukuucood qolada tidhi afar rukuucood xadiidkan unbay isagana afar ku sheegayaan lixda sheegaya ila kii horeba lix buu ahaa kana waa lix markaa qoladii tidhi afar waxay ku fasireen lixdan inuu maaragtay afartunay saxta marka waxaa laguu sheegayaa sarajoogyadii kabara allahu akbar buui uma qara'a fa aaala alqiraa'a qur-aankiibuu akhriyey waanu dheereeyey uma rakaca uu rukuucay naxwan mimaa qaama intuu taagnaa in ku dhow ayuu rukuucsanaa uma rafaca ra'sahu madaxuu kor usoo qaaday fa qara'a qur-aankiibuu akhriyay duuna alqiraa'ati aluulaa qiradii hore akhrintii hore mid ka yaro gaaban uma rakaca haddana wuxuu rukuucay naxwan in ku dhow mimaa qaama intuu taagnaa uma rafaca ra'sahu madaxuu kor usoo qaadayoo fa qara'a wuxuu akhriyay alqiraa'ata athaalita akhrintii saddexaad duuna alqiraa'ati athaaniya oo qiradii labaad ka gaaban uma rakaca wuu rukuucay mar saddexaad naxwan mimaa qaama intuu taagnaa in ku dhow buu rukuucsanaa uma rafaca ra'sahu madaxiibuu kor uga soo qaaday rukuucdii saddexaad buu ka soo toosay fanxadara lisujuud sujuuddii buu u dhaadhacay markuu sarajoogyadii saddexdaha iyo rukuucii saddexdaa soo dhammaystay fasajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday uma qaama wuu istaagay ragcaddii labaad fa rakaca alaaa rakacaat saddex rukuucood buu la yimi qabla an yasjuda intaanu sujuudin ka hor laysa fiihaa rakcatun rukuuci ma jirto ila alatii qablahaa ta ka horaysaa adwalu ka dheer min alatii bacdahaa ta ka dambaysa rukuuc kasta oo ku jirta ragcadahan mid waliba way ka waxa ka dheer tii ka horaysay ilaa ana rukuucahu rukuucdiisu nebiga naxwun min qiyaamihi waxay ku dhoweyd sarajoogiisa oo kolka la isu eego sarajooga iyo rukuucda waxa gaabnayd rukuucda laakiin waxay ku dhoweyd sarajooga marka waxaad arkaysaa rukuucdaney waa rukuuc aad u dheer waa tan dadka la sooxeen uma ta'ahara fii salaatihi salaadiisiibuu nebigu ku habsaamay ama ku dibdhacuu sii waday fata'aharat isufuufu macahu uma taqadama faqaama fii maqaamihi wataqadamat isufuuf faqada salaa uma ta'ahara fii salaatihi salaadiisiibuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dib maray oo dib u hakaday fata'aharat isufuufu macahu sufuuftiina way la dib dhaceen uma taqadama haddana horuu u dhaqaaqay faqaama fii maqaamihi halkiisii horuu istaagay wataqadamat isufuufu sufuuftiina haddana horey ula dhaqaaqeen faqada asalaata salaadii buu dhammeeyey waqad dalacat ishamsu qoraxdiina iyada oo ka soo baxday madowgii markaa sababtan uu la dhaqdhaqaaqayana dee waa kii lahaa waxaa lay tusay jannadii iyo naartii oo markaasaan dabeetana jannadiina dib uga booday naar jannadiina horaan ugu boodo laantaa soo qabsadaan isi naartiina waan ka cabsadoo dib baan uga hakaday dhaqdhaqaaqyadana kuwaasay ka turjumaya faqaala nebigu wuxu uhi isagoo ummadda wacyigelinaya isbeddel ka yimid yaa ayuha nnaasu dadow ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaahi caza wajal qoraxda iyo dayixu waa laba calaamo calaamooyinka waaweyn ka mid ah calaamooyinka aayaadka ilaahay ka mid ah macnaha waa awooda leh ayaa muuqatay ilaahay meerayaasha habu socodkooda kolkii hore caadi ka dhigaydaa isbeddel ku keenay laa yankasifaani limowti bashar qof bani aadama geeridii uma madoobaadaan faidaa ra'aytum shay-an marka shay aragtaan min daalika ka mida qorax madow iyo dayax madow fasalluu tukada xataa tanjaliya jeero ay iftiimayso wasaaqa baqiyat alxadiid wuxuu ku yidhi haddaba labani saxiixun weeye muslim baa wariyey laakiin qowluhu sita rakacaat shaadun walmaxfuudu sida suganina arbacu rakacaat oo fii rakcatayn in la ydhaa weeye kama fi ariiqati taaliya kama fi ariiqi taaliya marka taa macnaheedu waxa weye qoladii tidhi afar rukuucood unbaa kana sidaa ku fasiray waa maslak atarjiix can jaabir qaala wuxuu uhi kusifat الshamsu calى cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama fii yowmi shadiid اlxar maalin kulaylkiisu darayn ayay madoobaatay fasallaa rasuulu اllaahi biasxaabi markaa waa maalmaha madiina riwaayo waxay sheegaysaa aan filaya inay caaisha warinayso shuraaxdu ay dhigayaanoo iyada laftigeeda sugan in isaga oo zamzamka agtiisa jooga ay madoobaatay oo maka ku tukaday mid taa laftigeedu waa waa waa jirtaa wakhtigan ay qoraxdu isbedeshayna waxay ahayd wakhti ay soo baxaysa fa adaala alqiyaama sala joogii buu dheereeyey xataa jacaluu yakhiruun xataa jacaluu bimacnaa sharacuu jeer ay bilaabeen asxaabtu yakhiruuna inay daataan uma rakaca fa adaala intuu rukuucuu dheereeyey uma rafaca fa adaala intuu soo toosuu dheereeyey sala joogii uma rakaca fa adaala uma rafaca fa adaala taasina markaa iyana waa imisa waxa weeye iyadu waa laba rukuucood iyo laba sara joog uma sajada sajdatayni waa riwaayadu daliishanayuu leeya ta soo socotaa siday sheegayso laba sujuudood buu sujuudood dee ragcaddu ay iska lahayd uma qaama wuu istaagay fasanaca wuu sameeyey naxwan min dalik ragcaddii hore in ku dhow fa kaana arbacu rakacaat waxaa la helay afar ragcadood wa arbacu sajadaat iyo afar sujuudood saaqal xadiida buu kaxeeyey saxiix muslim baa wariyey can caaishata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaalat waxay tidhi khusifat ishamsu fii xayaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebi moxamed qoraxdii baa la madoobeeyey fakhasafa rasuulu llahi fakharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama ila almasjid masaajidku uu baxay faqaama fakabara intuu istaagu xidhay wasafa annaasu waraa'ah dadkiina gadaashiisa ama xaggiisa dambey safteen faqtara'a rasuulu llaahi rasuulku wuxuu akhriyey qiraa'atan dawiila qiro dheer oo lagu sheegi doono inay baqara ku dhowaatay bisuurati albaqara loo malaynayey inuu akhriyey laba jusiyo dheeraad uma kabara markaasuu allahu akbar yidhi fa rakaca rukuucan dawiilan waa rukuucdii u horraysay rukuuc dheer buu rukuucay uma rafaca ra'sahu faqaala samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd intaa markuu yidhi kadib uma qaama uu istaagay faqtara'a qiraa'atan dawiila oo xamdigaa iyo takbiirtaa kadib iyo maaragta tasmiica iyo takbiirtaa kadib ayuu haddana akhriyaya qiradii samica allahu liman xamida kadib unbaa waxaa bilaabmaysa qiro kale qiraa'atan dawiila qiro dheer hiya adnaa ka yar min alqiraa'ati aluulaa qiradii hore oo aan la sheegin faatixadii miyuu soo celiyey mise ma soo celinin a'imaduna qoloba wax tidhaahdo ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ركوع لباضتي هرك قابا بهاتنا ركوعي ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم رقعداس مركا إيضا لبسر الشوق يلبا الركوع أي رقعداس قالت ثم فعل وسمي في الركعة الأخرى مثل ذلك رقعتي لباضة ساسوكله فاستكمل وحو دميستري أربع ركعات وأربع سجدات أفر ركوعات يا أفر سجودات وانجلت الشمس قرح دينا ويفتينتي قبل أن ينصرف انتانو كبحين با صلاة رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كنا وحوريي بخاري مسلم وانا طرق ذا أما رواياتك أي ترجيحيا علماء بدن كود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس dayax madoobaadka salaadiisii wuxuu ayuu tukaday sallaa rakcatayni laba ragcadood buu tukaday fii kulli rakcatin rakcatayn fii kulli rakcatin ragcad walba waxaa ku jirta rakcataani miyuu yidhi marka waa in salaada salaa wuu tukaday rakcatayni buu tukaday fii kulli rakcatin ragcad walba rakcatayni buu tukaday laba ragcadood in dee markaa salaadii loo soo qadara ila haddii mubtadiya khabar ay tahy waxay noqon lahayd fii kulli rakcatin rakcataan laba ragcadoodoo walba waxaa ku jira laba rukuucood ragcad walba laba rukuucood baa ku jira weye macnuhu saasuu istegaya laakiin waa in la yidhahdo ragcataynida dambe mansuubka ah salaa rakcatayni buu tukaday fii kulli rakcatin rakcad walba rakcatayni buu laba rukuucood buu sameeyey oo facala fii kulli rakcatayni rakcatayn laba ragcadood oo kastaba laba rukuucood buu sameeyey macnaha ragcad kastaba laba rukuucood buu sameeyey dhexdeeda iyana waa saxeixaynkay ku suganta dii hore u markhaati kacaysa can caaishata qaalat waxay tihi kusifat الshamsu calى caadi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waslm fakharaja rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslm fasallaa bالnaas dadkii buu tukiyey faqaama wuu istaagay faxazartu faxazartu qiraa'ata qistu qiraa'ata waxaan ku qiyaasay akhrintiisii qur-aanka u akhriyayay ayaan qiyaasay fara'aytu waxaan u maleeyey annahu qara'a suurata albaqara waa qof fariidoo qiyaas wanaagsan bayna siinaysa ragcaddii ugu horraysay waxa aanay sidhi wuxuu akhriyey suurat lbaqara macnaa dee waa wax ku dhow saacad iyo badh ayuu taagnaa taqriiban wasaaq alxadiida buu kaxeeyey uma sajada sajdatayni laba sujuudood buu nebigu sujuuday uma qaama wuu istaagay haddana oo fa adaala alqiraa'ata qiradii buu dheereeyey faxasartu qiraa'atahu qiradiisii baan haddana qiyaasay markii labaad macnaha ragcaddii labaad baan qiradiisii qiyaasay فxزرت waxaan ku قiyaasay قراءaته أنahu قaرأa inuu أkriyay bsuرaةi آل عمrان markaa dee ragcaddii horena waxa ay qaadatay labadeedii salo joog suuraة الbaqرة oo kale ragcaddii labaadna labadeedii salo joog suuraةu آl عمraan oo kale ayaa ay noqonaysa ile sajada sajdatayni baa udhaxaysa taa macnaheedu markaa waxa weeye dee labadaas suuradoode dhaadheer bay ku qiyaastay intuu akriyay labadii ragcadood marka waa in sarajooga la dheeraynayo lagu sugayo intay caddaanayso ama dayaxo can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qara'a qiraa'atan طawiila qiro dheer buu akhriyey fajahara biha yacni fii salaati اlkusuuf salaadii qoraxmadoobaadka uu la jahray kayfiyaadkeeda waxaa ka mida in loo tukado habkaa labada rukuucood leh qur'aanka la dheereeyo sidii ciidaha iyo jumcaha lala jahro oo kor loo qaado riwaayadana kayfiyada intaasay kugu soo kordhisa baabulqiraa'ati fii salaati alkusuuf qur-aanka la akhriyaya intuu leegiyay salaada dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka can ibni cabaasin qaala khusifat ishamsu fasallaa rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam wannaasu macah nebigu salaadaa wuu tukaday dadkuna way la tukadeen faqaama qiyaama طawiila wuxuu istaagay sarajoog dheer binaxwin min suurati albaqara oo ku dhow suuratu lbaqara inta loo taagnaa la akhrii lahaa in leh uma rakaca wuu rukuucay wasaaqa alxadiid isaguna waa muttafaqu calayhi saxiixeynka bukhaari iyo muslim baa wariyey kayfiyadeedii habkii loo tukanayay aadaabteedii ayaa salaada aad arkaysaa iyo axkaamteedii baabun yunaadaa fiiha bisalaa ereyga asalaa baa la isugu dhawaaqayaa yunaadaa waa la dhawaaqi doonaa fiihaa kusuufka bisalaa baa la isugu dhawaaqi asalaa ereyga ah waa adaankii salaatulkusuufka iyo khusuufka can caaishata qaalat waxay tidhi kusifat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay ama la madoobeeyo wakhtigii nebiga faamara rasuulu اllaahi sala اllahu calayhi wasalama rajula ninbuu amar siiyeyoo fanaadaa wuxuu ku dhawaaqay can isalaatu jaamica anta waa tafsiiriyadii ay oo kale asalaatu jaamica asalaatu jaamica guud salaadu waa kulminaysaa dadkii salaada loo soo diyaar garooba adaankeedu waa intaa sidii tii ciidda dee maaha dee ciidda intan mu odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam icraabkeeduna de waa afartii xaalo oo la isweydaanin karo asalaata jaamicatan ama asalaatu jaamicatun ama isweydaar marfuuc awala iyo mansuub dambe ama mansuub dambe iyo mansuub hore iyo marfuuc dambe afartaba icraabkooda waa jaais in la wada nasbiyo in la wada rafciyo ka hore in la rafciyo ka dambena la nasbiyo ama ka hore la nasbiyo ka dambena la rafciyo saxiixun muslim ayaa wariyey bukhaari isagu tacliiq buu ku wariyey baabu sadaqati fiiha waa sadaqada la bixinayo fii kusuufi الshamsi wاlkusuuf markay qoraxda iyo dayixu madoobaadaan dadkii sadaqaa ku baxday marka la sigto soomaalidu waxay idhaahdaan oryaa aada sadaqa kugu baxday way kugu baxday macnaha lagugu leeyay weeye waad sigatae sadaqa iska bixi marka sadaqa inagu baxdaye waa inaan sadaqa bixinaa can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qool rasuulka ilaahay waxau ihi alshamsu waalqamar laa yankhasifaani limowti axadi walaa lixayaati faidaa ra'aytum dalik fadcuu allaha caza wajal ilaahay barya wakabiruu allahu akbar allahu akbar dhaha watasadaquu sadaqa bixiya inahaasoo dhan waa aadaabtii salaadii ducadii takbiirtii tasaduqii aadaabtii bay kuwaasoo dhamiba ka midi iyo ictiqaadkaasoo dee in la aaminaa inay aayadti dee dadka kale ee aan diinta lahayn way u dalxiisaan oo dee tiifiyada iyo kabaradaha iyo waxaasunbaa lagu eegeegaa laga riwaayadsadaa la daadaawadaa ila iyagu yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya buu ilahay yidhi muuqaalka adduunyadunbay yaqaanaane macno uga sii hooseeya ma jiro baabu lcidqi fiiha kusuufkan waxaa la xorayn addoommaha markay dee addoommo jiraan can asmaa qaalat waxay tihi kaana nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxaa yacmuru wuxuu fari jiray bilcitaaqati xoraynta addoommaha la xoreeyo fii salaati lkusuuf salaatulkusuufka wakhtiga la tukanayo macnaha limuujibi salaati lkusuuf salaatulkusuufka wixii keenayo ah madowga qoraxda iyo dayibxa ay madoobaadeen ee salaada dhexdeeda wax lagu xoraynaya ma aha citaaqan uu farayey kusuufka iyadoo salaadaa wixii loo tukanayay daraaddii marka kana waa saxiix weeye bukhaarina waa wariyey raximah ullah baabu man qaala yarkacu rakcatayni culimada kuwa yidhi sida madhabulaxnaaf oo kale laba ragcadood oo sunnahoo kalea unbaa la tukanaya salaadan dayaxmadoobaadka laba rukuucood ma leh iyaguna daliilkanay daliishan can cabdilaahi bni camr qaala wuxuu yihi cabdilaahi inkasafat ishamsu calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebigay qoraxdu madoobaatay faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu taagnaa falam yakad uma dhowaaninba yarkacu inuu rukuuco wuu taagnaa wuu taagnaa wuu taagnaa ilaa aanu nidhi uma dhowaba inuu rukuucoba rukuuciba ma jirto jeer aanu nidhi uma intii la quusan gaadhay kadib rakaca wuu rukuucay falam yakad uma dhowaaninba haddana yarfacu inuu toosaba bal yaa soo toosin haddaba waxaaba la yidhiba maba toosayaba uma intaa kadib haddana rafaca wuu soo toosa macnaha waa sarajoog dheer iyo rukuuc dheer falam yakad uma dhowaaninba yasjudu inuu sujuudo sarajoogii rukuucda ka dambeeyey buu aad u dheereeyey ilaa la yidhi sujuuddiiba laylow laga teg uma sajada markaasuu haddana sujuuday falam yakad uma dhowaaninba yarfacu inuu ka soo tooso sujuuddii sujuuddiina waxay noqotay mid la sujuudsan yahay in jus qur-aana la ahriyo uma rafaca mar danbuu haddana soo tooso falam yakad yasjudu uma dhowaaninba inuu sujuudo fadhigii labada sujuudood udhexeeya baa dheer weeye uma sajada haddana wuu sujuuday waa sujuuddii labaad ragcadda hore falam yarfac falam yakad yarfac uma dhowaan inuu madaxa soo qaado wuu ku raagay macnaha uma rafaca wuu soo toosay waa ragcad wa facala wuxuu sameeyey fi اrakcati اlأkhraa midla dalik ragcaddii labaadna intaasoo kale uu sameeyey macnaheedu laba rukuucood male waa rukuuc keliya sarajoog keliya laba sujuudo laakiin dhaadheer uma nafaka wuxuu buuftaamay fii aakhiri sujuudi sujuuddiisii u dambaysay buu fuufleeyey nebigu faqaala markaasaa wuxuu yihi uuf uuf uuf buuftaan badan ayaa ka soo baxay iyo kurhkudh iyo kar uma qaala markaasuu yidhi iyadoo la maqlayo rabbi alam tacidnii anlaa tucadibahum waana fiihim alam tacidnii anlaa tucadibahum wahum yastakfiruun karnaqsigaasaa ka dhacay rabbi alam tacidnii ilaahayow miyaanad ii ballanqaadin anlaa tucadibahum inaanad ummaddan cadaabin wa ana fiihim anigoo dhex jooga alam tacidnii miyaanad ii ballanqaadin ilaahayow anlaa tucadibahum inaanad cadaabaynin wahum yastakfiruuna iyaga oo dembi dhaafku weydiisanaya dee weli anigiina waan dhex joogaa weli iyagiina istikfaartii way wadaan labadii ammaane cadaabka laga helayaba way jiraan ilahay naga jooji cadaabka marka buuftaankani waa markay naaruhu soo kareen ee ilaahay uu soo bandhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam ee la sigtay wakhtigaasuu nebiguna magangalka ah iyo martidaa ilaahay uu yahay ayuu ayuu bilaabay buuftaankaas ilan dheriga karka kulayl baa ka keena fuuftani markaa uftani waxa weeya ufta uu qofku odhanayo fafaraqa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waa ka baxay min salaatihi buu ka baxay waqad imxasat ishams iyadoo qoraxdiina amxasat ishams iyadoo iftiintay macnaha saafi noqotay wasaaqa alxadiida buu kaxeeyey raawigu xadiidkanna wuxuu sheekhu ku leeyahay saxiixun weeye laakiin wuxuu saxiix ku yahay bidikri rukuuci maratain rukuucda in la sheego laba jeer fi saxiixayn kamaa fi saxiixayn sida ku sugan qalad bay galeen qolyaha sheegay hal mar inay rukuucdu tahay marka weli khilaafkii aynu ku soo bilownay soo ururintiisa ayaa daba socda sawkan haddaad odhan lahayd mar walba hawada u diraya un dee waa tabaniga wixii ay tabaniyeen oo nas nusuusta had iyo jeer marka ay iskhilaafto waxa loo eegaabalay awalan in la jamciyo idaa amkana hadduu suuroobayo jamacaasi in labada daliilba lagu wada camal falo hadduu jamacaasi suuroobi waayona waxaa la eegaa in naasikh iyo mansuukhay isu noqdaanoo kii horreeyey la yidhaahdo waa la nasakhay ka dambena naasikh haddii markaa taasina ay suroobi wada oo la kala tarjiixiyaa oo isagoo kaasi halkaa yaallo saxiixiisaaba intoo laga tago ku kale la qaataa haddii taasina ay suroobi weydo uruq manaa uruqu tarjiix way badan yihiin wadooyinka wax lagu kala rajaxaa yutawaqaf markaana waa laga joogsadaa labada nasba sidoodaa laga tagaa in waa intoo ilaahay u soo saaraa dad fahamsan oo kala saari kara can cabdiraxmaan ibni samurata qaala wuxuu uhi baynamaa wakti ataramaa aan ku dhugtamayo bisahmin leeb fii xayaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigu nebiga noolaa annagoo ciyaalahoo dhugtamayna id kusifat ishams qoraxdii baa la madoobeey fanabadtuhun markaasaan iska tuuray leebabkii waqultu waxaan idhi la'anduranna waan eegi doonaa maa axdaa lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam shayga nebiga u soo cusboonaada waxaa nebiga ku soo kordhaan eegi adduunyadii waxbaa ku soo kordha eeg waa inan yar aafaaqdiis iyo garaadkiisaa sarreeya wuxuu arkay waaqicii oo isbedelay iyo dadkii oo yaacay iyo cirkii oo madoobaada su khalaas waxbaa soo kordhaya haddaba sharci cusub baa imanaya anna waa inaan haddaba kabaradaydii rakibtaa buu leeyay oon koobigareeyaa waxaa halkaa ka dhacaya laanduranna maa axdaa lirasuuli illah walla wixii maanta nebiga usoo cusboonaadaan usoo fadhi ayaan u fiirsan doona eegi doonaa faacilkii markaa waa xagga dambe la-anduranna waan eegi maa shaygii axdaa uu ku soo kordhiyo lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kusuufu shamsi alyowma dayaxmadoobaadku maanta wuxuu nebiga ku soo cusboonaysiiyo ee uu ku soo kordhiyo waan ka fiirsan buuli qoraxdaa madoobaatay maanta waxbay soo kordhinaysaaye kolley aan eega buuli haddaba faintahaytu ilayhi nebigiibaabaan orod ku gaadhay wahuwa raaficun yadayhi salaadiibuu horay ka galay gacmii baabuu kor u taagaya yusabixu wayuxamidu wayuhalilu wayadcuu intaasuu wadaa yusabix subxaana allah buu badinaya wayuxamid walxamdu lilah laa ilaaha ila allah wayadcuu ilaahay buu baryaya xataa xusira can shams jeeroo qoraxdii laga fayday faqara'a wuxuu akhriyey bisuuratayni buu akhriyey warakaca wuxuu rukuucay rakcatayni warakaca wuxuu tukaday rakcatayn laba ragcadood laba suuradoodna wuu akhriyey laba ragcadoodna wuu tukiyey riwaayadana saasay leedahay waa mukhtasar oo uu ka soo gaabsaday waxyaabihii kale uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka taasina macnaheedu waxa weeye oo kayfiyada kale inagu soo dartay in tasbiixda iyo xamdiga iyo tahliilka iyo la wadayo salaada dhexdeedii qur'aan iyo intanba qur'aan iyo adkaartanba in lagu dhex akhriyayo oo xataa wakhtiyada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sujuudsan yahay dee ducooyinkii uu wado kala duduwanaa baabu sujuudi cinda alaayaat markay waxyaaba cajaa'ib oo la yaab lihi dhacaan iyadana waa waa la sujuudaya oo halka kolkaa laga tukanaya kolkana sujuud baa loo dhici lilfazac argagaxa dhacay daraaddeed iyadoo ilaahay musiibo laga magan gelaya timaada can cikrima qaala wuxuu uhi qiila libni cabbaas ibn cabaas waxaa lagu yidhi maatat fulanatu heblaayaa dhimatay waa bacdu aswaaji الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam xaasaskii nebiga mid ka mid ah erayga bacd midna waa la yidhaahdaa ka badanna waa loo isticmaalaa marka halkan bacdi waxaa loo isticmaalayaa mufrad mid ka mid a xaasaskii nebigaa layidhi way dhimatay fakhara saajidan sujuuda alfazac sujuuddii shukriga mid cagsigeeda ah oo la yidhaha sujuudda argagaxa ayuu la dhacay faqiila lahu waxaa la yidhi atasjudu haadihi saacata haadihi saaca ma saacaddan aad sujuudday sujuuddan sababteedu se maxay ahayd faqaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa ra'aytum markaa aragtaan aayatan wax dhacay oo la yaab leh fasjuduu sujuuda aayad ku soo korodhay caalamka oo aayaadka ilaahaya iyo culays markaa aragtaan sujuuda wa ayu aayatin aafadeeba acdamu ka weyn min dahaabi aswaaji الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam xaasaskii nebiga oo tegey riwaayadanina waa xasan laga yaabaa qaarkood inay daciif ka dhigaan sidaa sababtaa daraaddeed aad ugu arki weydo kutubta fiqiga ah iyagoo ka sheekaynaya markay sujuudaha tirinayaan sujuudu tilaawa sujuudu shukri sujuudu kada sujuudu laaya iyagoo sheegaya ma arkaysid inta badan waayo sababta keenaysa waxa xadiidka ayay u qabaan inuu daciifi laakiin qolyaha dee ka dhigay inuu darajadiisu xasan gaadhsantay sujuud cinda alaayaat waa kaa ku dhigay wallahu aclam